walaalaha muxsiniinta ee ku kulma ardaaga xinaha ee kalaab hoos iyo madaxa hay-adda samha tufaax maxamuud sayid ayaa magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose ku qabtay mashruuca afur walaalkaaga sooman oo lagu talagalay siddeetan qoys oo isugu jira aqoon iyo dad danyar ah afurkan oo isugu jira raashinka noocyadiisa kala duwan ayaa waxaa la gaarsiiyey qoysaskii mudnaa oo gaaraya siddeetan qoys deeqdan ayaa jahiliyadda muxsiniinta waxay usoo wakiisheen sacdiya cabdulaahi jeete oo ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada danyarta ah waxayna deeqdan u qaybisay qoysas aqoon iyo kuwo danyar ah dadka danyarta ee loo qaybiyey afurkan islamarkaana iskugu jiray haween iyo dad da-ah ayaa muxsiniintii soo baxsatay sadaqadan uga mahad celiyey iyagoona ugu duceeyey halkii ay kasoo bixiyeen in alla bedel kheyr qabo ugu bedelo allow mahad allow mahad waxaan haysanaa maanta orxadeed timir bariis sokor bur saliid maasha allah jasaaka allaahu kheyr maasha allah tabaaraka allah alxamdulilaah ilaahu soonkan soonkiisa allahna gaarsiiyo ilaahu kheyrkan allahna waafajiyo adukan kheyrkan allahna siiyo meyd kasoo bixisaan bedel kheyr qaw allahna wadageliyo kheyrkiina allah badiyo kheyrkiin allah badiyo intii muslimiin ah xaga jirtiin maasha allah oo kanima aysateen maanta oo soonka ah bishinin oo saddex taagan afurkan gacantaynoo saarteen maasha allah farxad la koobi kor dhamba ma aha alxamdulilah allah umahad celini maasha allah qofkaanii waramood qof oo indha qabta ma aha oon masaakin ah aliyoo rasuul u baahan ummadaan dhan nin oo maanta orxadeed ilmu yatiin haasta ilmu rajo haasta ilmu awoon haasta iyay kala mid yahaan waan la ciifsanahay maasha allah jasaakallaahu kheyr kheyrkiin allah badiyo wax kheyr qamyadiin allah soo geliyo fiyowantiin allahna siiyo intii jirintinan allah shaafiyo caafimaad kheyr qabta jismiyin allah geliyo sadaqada ninsoo dhiibteen ehelkii soo dhiibi walaalaha jaalidda oo aruureen darajadiyo umrisho kor allah ka dhigo maraajo allah sahalo maraajo midhow allah ku siiyo yediyo dul baraka yediyo dul culaa anagoo boos ano alxamdulilah intee ku bilaabat lahayn raashinkana siideen raashinkana siideen alxamdulilah baraka imaan ilaahay muraadka allah sahalo dhulka ku ducayna samaawaadka allah ku aqbalo aamiin taani aamiin malaa'igba allah wada kulmiyo kulli muraadana muraadana muraad muslimiinba allah sahalo fi dunya walaakhira bishaan bishaan allah na gaarsiiyo umrka gaarina allah na siiyo darajadiin kor allah ka dhigo darajadiin kor allah ka dhigo ilaahay niyadin ilaahay allah siin weelo amuurta ilaahay siin sii kore muraadka allah sahalo
ugu dambeyntii sacdiya cabdulaahi jeete oo loo soo wakiishay deeqdan afurinta ah ayaa faahfaahin ka bixisay deeqdan halkaay ka timid iyo dadka usoo wakiishay maantu ay tahay maalintii saddexaad ee bisha rabadaan siddeetankii qoys waan gaarsiinay sadaqadii lixdan ka mid ay ahaayeen agoon iyo dad naafaha isugu jireen labaatanna ay ahaayeen dad masaakiina waan gaarsiinay sadaqadaas ayna soo gaarsiiyeen hay-adda samo iyo calab howska xinna waxaan leeyahay waad mahadsantihiin sadaqadiina waan gaarsiinay waan u mahad celinaynaa dadka ku midaysan calab howska xinna ardaaga calab howska xinna tiimka ku midaysan iyo hay-adda samo gabadha wado walaashay waxaan leeyahay waan gaarsiiyey sadaqadaad soo dhiibtay walaashay tufaax sadaqadaadii waan gaarsiiyey dadka aad ka soo ururisay walaalaha ee garabsanaysay waynaga waan gaarsiinay siddeetanka qoys lix qoys lixdan qoys oo ka midana waa dad agoonah marka waxayna leeyahay walaala waad mahadsantihiin sadaqadaasi sida wanaagsan aad ugu soo ururiseen walaalihiinna agoonleyda ah iyo danyarta ah marka alxamdulilaah anigoo sacdiye cabdulaahi ah sidaad iigu soo igmateen waan u gaarsiiyey aadaan u mahadsantihiin ardaaga kalabhawska ardaaga xina ee kalabhawska iyo hay-adda samo aadaan u mahadsantihiin